wacan oo naagsan dhegaystayaal meel kastood ka joogtaan dunida oo naga jaan qaadaysaan halkan waa raadiyo darsan waxaanaad kusoo dhawaataan warka duhur waxaan la socodsanaya anigoo cabdiwahaab cirguja yaashiine qodobada ugu waaweyn eed maqli doontaana waxaa ka mid a
waqti ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal oo maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
guddida doorashooyinka hirshabelle oo shaaciyey ergada soo xulaysta kuraas ka mid ah baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya
qaramada midoobe jubbaland oo ka wada hadlay lix iyo toban kursi oo degaan doorashada ay tahay gobolka gedo
faahfaahinna dheeriya oo ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada cabudwaaqa
jubbaland oo war ka soo saartay qarax ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbad hoose
akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn
ukrain oo gacanta ku dhigtay sarkaal iyadoo dowladeeda ka tirsan islamarkaana gacan saar la laha dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacan akhyaarta hawada nagala jaan qaadaya oo meel kastoo dunida ka joogtaan ood naga daalacanaysahan halkan waa raadiyo dalsan aan ku bilaabay wafdi ka socda guddida doorashooyinka heer federaal oo maanta gaaray magaalada baydhabo juula shaakir ayaa warkan eegaya
wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay maanta gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga doorashooyinka heer federaalna waxaan hogaaminayay gudoomiye muuse geele yuusuf iyo sidoo kale wafdigiisa magaalada muqdisho ayaana ka anbabaxeen gudoomiye muuse geele oo safarka ku welinaysay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka khadiijo maxamed diiriye ayaa waxaa garoonka diiradaha shaati guduud ee magaalada baydhabo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele yuusuf ayaa kulamo kala duwan oo xalraadin ah waxauu la qaadan doonaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren si loo xaliyo tabashada ay doorashada ka qabaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye muuse ayaa waxa uu dadaal badan gelin doonaa sidii koonfur galbeed usoo fasixi laheyd xildhibaanada labada aqal ee lagu doortay deegaanadaasi si ay u qaataan shahaadada xildhibaannimo ayna uga qayb galaan munaasabada dhaarinta oo beri dhaceysa sida jadwalku uu yahay ilaa iyo toddobaatan iyo saddex mudane oo kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa ku sugan magaalada baydhabo kuwaasoo aan qaadan shahaadada guddiga fiid iyagoona kasoo horjeeda in saddex ka mid a xildhibaanada laga soo doortay maamulka koonfur galbeed uu dhowaan guddiga doorashooyinka fiid waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijadii kasoo baxday kuraas qaar ee ka dhacday koonfur galbeed iyagoona go-aamiyey in dib loogu celin doono doorashadooda madaxweyne lafta gareen ayaa ra-iisul wasaare roble waxauu dhowaan ku eedeeyey inuu isbaaro u dhigtay xildhibaanada koonfur galbeed taasina ay aqbali doonin waxaana weli socda dadaalo kala duwan oo lagu xalinaya tabashada koonfur galbeed oo uu wado madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor oo ku sugan magaalada baydhabo
guddiga doorashooyinka heer federaal ee maamulka hirshabelle ayaa sheeciyay ergada soo xuraysa qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee soomaaliya sida warkan ugu faahfaahina wariyeyna cabdinaasir cadaala
guddiga doorashada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa shaaciyey odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xulaya ergada dooranaysa laba kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe qoraal ay soo saareen guddiga doorashada hirshabelle ayaa lagu soo bandhigay liiska odayaasha iyo sidoo kale bulshada rayidka ee soo xulaya ergada dooranaysa kuraasta tirsigood ay kala yihiin hoob labaatan iyo afar iyo hoob boqol iyo lix oo ay ku kala fadhiyaan cabdulqaadir carabow iyo sidoo kale minaa xasan shibisa musharaxiin dhowra ah ayaa ku tartamaya kuraastaasi waxaana maalmihii lasoo dhaafay khilaafa xoogan uu ka taagnaay soo saarista liiska odayaasha dhaqanka iyadoo ugu dambeyntii xal laga gaaray arrintaasi islamarkaana ay shaaciyeen magacyada odayaasha soo xulaya doorashada labada kursi ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta berri ah oo khamiis ah ay ka dhacdo magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle waxaana maanta la dareemayaa waxaana maantay magaalada jowhar laga dareemayaa ololo doorasho oo xoogan oo ay wadaan murashaxiinta halkaasi ku sugan maamulada hirshabelle iyo jubbaland ayaa weli dhammaystirin doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana jubbaland caqabada siyaasadeed ee ka haysataa deegaan doorashada labaad ee garbaharey
u mahadsan yahay cabdinaadir alcadaala aan hore usoo soconnay qaramada midoobey oo jubbaland kala hadlay lix iyo toban kursi oo baarlamaanka deegaan doorashadu tahay magaalada gado madaxweynaha dowladda goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan yaa shir ka dhacay habka fogaan aragga la yeeshay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya jimis wan kulanka ayaa dhex maray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland iyo jimis wan waxaa looga hadlay doorashada dalka iyo arrimaha la xiriira doorashada lix iyo tobanka kursi ee deegaan doorashadu tahay jubbaland gaar ahaan magaalada garbahare wakiilka qaramada midoobey ayaa maamulka jubbaland ka dalbaday in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka ka taagan lix iyo tobankan kursi ee garbahare yaalla islamarkaasina doorashada si deg dega loo qabto maxamuud sayid aadan ayaa waxaa kulanka ku wehelinayay gudoomiyaha wak- golaha wakiilada jubbaland iyo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka cusub ee baarlamaanka koob iyo tobanaad waxaana la sheegay in kulankaas afgaradu kusoo idlaaday habeenne ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo uu jeediyey khudbad dheer taasoo uu dhinacyo badan kaga hadlay islamarkaasina uu ka hadlay doorashada garbahaarey inuu daah furi doono waxaana uu fariin u diray beesha caalamka isagoo eedeymihii ugu badnaana u jeediyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu sheegay inuu hunguriga kaga jiro kuraastaasi faahfaaino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil ka dhacay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud sida warkan ku faahfaahinay wariyaheen cali aadan faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxaya koox huweysan oo wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dilka uu ka dhacay barxadda siiga dheer oo ka mid ah magaalada cabudwaaq halkaasuu ku sugnaa marxuumka dilka loo geystay wiilkan dhallinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray maxamed dardaar waxaana uu ah ka mid ahaa dhallinyarada degmada sida weyn looga garanayay dhableyga dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday sida wararku ay sheegayaan waxaana goobta gaaray ciidamada ammaanka kuwaasi oo howlgallo ka sameeyey balse lama shaacin ilaa iyo hadda cid si toosa loogu soo qabtay dilka loo geystay marxuumka wiilkaasi dhallinyarada ahaa
aansi raacayna maamulka jubbaland ayaa isagu waxa uu ka hadlay qarax ka dhacay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubood hoose laamaha amniga ee gobolka ayaa sheegeen iyagu ay baaritaano rasmi ay ku wadaan cidda ka dambeysay qaraxaasi ay dad badan waxyeele ay kasoo gaartay maamulka jubbaland ayaa sheegayna baaritaanadu ay wadaan islamarkaana loo soo maxkamaday doono cid walbo arrintaasi ku lug yeelataa ma-an markii ugu horeysay qaraxii sidoona kale dad dhibaatooyin ay kasoo gaareen ay ka dhacaan magaalada jubbada hoose ee xarunta gobolkaasi magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose iyagoona sidoo kale sheegay laamaha amnigu in baaritaanadan dheeri ah xilliyada lagugu jiro bir- bisha ramadaan ay sii wadi doonaan si loo xaqiijiyo ay bay yidhaahdeen ammaanka magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose
guud ahaanba saaxiibada iyo akhyaartaha hawdada nagala jaan qaadayso warkii oo ilin socodsiinaya anigo cabdiwahaab cirguje iyo shiine geedi duurkan waa naga intaas mar kale intaan hawada ku kulmano nabadgeliyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel